halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com fiidnimo wanaagsan iyo ciid wanaagsan idil ahaantiinba waa habeen jimco ah bisha abrilla ay koob iyo labaatan tahay sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda caawa iyo dunidana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah magaalooyinka soomaalida ee ku yaala gobolka geeska afrika oo si weyn looga ciiday waxaan kaloo idiin haynaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka britain oo xilka iska casilay qodobadaas iyo weliba barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay ciidda ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida in ka badan afar boqol oo ruux ayaa lagu dilay iyada oo dad kor u dhaafaya saddex kun iyo shan boqolna ay ku dhaawacmeen dagaalka ka socda dalka suudaan ee u dhexeeya xoogaga r s f iyo ciidamada suudaan kaas oo maalintii toddobaad galay sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o margaret harris oo ah afhayeen w h o u hadashay ayaa warfidiyeenka ugu sheegtay magaalada jeneva in afar boqol iyo saddex iyo toban ruux ay ku dhinteen dagaalka halka saddex kun iyo shan boqol iyo koob iyo konton qofna ay ku dhaawacmeen hay-adda kale ee qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee unisef ayaa iyaduna sheegtay in sagaal caruurahi ay ku jiraan dadka ku dhintay dagaalka halka konton kalena ay ku dhaawacmeen maraykanka ayaa bilaabay ama bilaabi doona aan idhaahdee tababaridda ciidamada ukraine isagoo ku tababaraya sida loo isticmaalo loona dayactiro taangiyada abrams toddobaadyada soo socda iyada oo ay sii wadayaan dardal gerinta dadaalkooda ku aadan sidii ay u geyn lahaayeen goobaha dagaalka sida ugu dhaqsaha badan sida ay sheegeen saraakiil maraykan ah maanta oo jimco ahayd go-aankan ayaa imanaya iyada oo hogaamiyaasha difaaca ee yurub iyo kuwa caalamkuba ay ku kulmayaan saldhigga cirka ee ramstein dadaalada socda ee la doonayo in la isku dabarido hubka iyo agabka kale ee la geynaya ukraine ayaa la filayaa in dhowaan lagu dhawaaqo ugu dambayna romaniya ayaan keli ku ahaan doonin ama keligeed u mamnuuci doonin in ay la soo degto sarreenka ukraine ayna sugi doonto guddida midowda yurub si loo dhaqangeliyo tallaabooyin lagu caawinayo beeraleyda bartamaha iyo bariga yurub sidaana waxaa sheegay maanta oo jimco ahayd wasiirka beeraha ee romaniya si kastaba ahaatee romaniya iyo ukraine ayaa ka tashan doona toddobaadyada soo socda sida loo xadidayo ismariwaaga ku aadan arrimaha sarreenka laga keeno dalka ukraine dhegeystayaal intaas waxaa naga eeg warkii dunida haatanna u diyaar garooba qodobada kale ee idaacadda fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan magaalooyinka waaweyn ee geeska afrika waxaa maanta si isku mid ah loogaga dabaaldegay munaasabadda ciidal fitriga madaxda iyo hogaamiyaasha dhaqanka oo dadka kala qayb galay salaada ciidda ayaa u hambaliyeeyey kadibna ugu baaqay in midnimada iyo nabadda la ilaaliyo haddaba sida looga ciiday magaalada jabuuti waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaha v o a ramadaan muuse
magaalo madaxda jabuuti iyo guud ahaan gobollada kale uu ka kooban yahay dalkan jamhuuriyadda jabuuti si wanaagsan ayaa looga ciiday iyadoo dadweynuhu ay ku oogeen salaada ciidalfidrida goobaha garoonnada bannaanka ee loogu talagalay in lagu tukado wakhtiyada ciidaha madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa salaada ciidalfidrida kula tukaday dadweynaha goobta garoonkaee degmada raasdika ee xagga waqooyi ee magaalada jabuuti madaxweynaha ayaa dhambaal hambalyada ciidda xagga warbaahinta u marsiiyey dadweynaha dhambaalkaasi oo nuqul la soo gaadhsiiyey laanta afka soomaaliga v o a ayuu marka hore madaxweynuhu u rajeeyey ciid wanaagsan dadweynaha reer jabuuti iyo dadka walaalaha iyo saaxiibka ay yihiin jamhuuriyadda jabuuti ee degan dalka iyo guud ahaan dhammaan ummadaha islaamka ee ku dhaqan dunida dhinac kale qaar ka mida dadweynihii ka soo baxay salaada ciidda iyo kuwo kale oo aan kula kulmay magaalada ayaa iyaguna iga warramay dareenkooda farxadeeda ciidda iibaan xasan cabdiweli dhammaan dadka jabuuti oo dhan iyo dadka muslimka oo dhan waxaan ka leeyay ciid wanaagsan ilaahayna ducada naga aqbalo bilaan xasan salaadii anaga ka soo baxnay maasha allah dadku way badnaayeen ciid mubaarak waani leenahay dhammaan ummadda muslimka oo dhan sagaal iyo labaatan cishaan soomalnayn maantaan cuntadii dib ku noqonaynaa awaarana ciid alxamdulilah rabbilcaalamiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu kan magacayga saddexaan cimraa cabdi jibriil baa layn dhahaa ciid mubaarak kullu caawaanta bikheer wallaahi rabadaanta marka laga caafimaad bay ahayd maasha allah haddana waxaan leenahay dee soo dhowo cuntadii maadaamay soo noqotay tafadal baan leenahay soonka waa caafimaad weeyaan maasha allah sababtoo ah jidhkaaga dhan ayaa dhismaya cilad oo dhan ayaa kaa dhammaanaysa ajarna wuu kugu jira xasana oodna waad ka helaysaa bartana waxaan ka salaamayaa hooyada cariishadow axmed iyo wiilkayga dalal axmed maxamed barta ka salaamaya dhammaan muslimiintana waxaa leeyahay ciid mubaarak kullu cawaanta bikheer rabadaan muuse jaamac v o a jabuuti ciid wanaagsan
gobolka soomaalida ee dalka etoobiya waxaa maanta isna si weyn looga xusay munaasabadda ciidal fitriga madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafe cumar ayaa dadka kala qayb galay salaada ciidda warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gaata
kumanaan kun oo qof oo ah bulshada muslimiinta ee ku dhaqan caasimadda dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga ayaa saaka isugu soo baxay munaasabada ciidda ciidulfidriga barxadda weyn ee garoonka kubadda cagta jigjiga si ay halkaasi ugu tukadaan salaada ciidda waxaana bulshada wejiyadooda ka muuqatay shucuur farxadeed waxaana dareenkooda wax ka weydiinay qaar ka mid dadkii kasoo qaybgelay munaasabada ciidda waxayna ka warbixinayaan dareenkooda farxadeed bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamuud cali yuusuf ku nool maamulka magaalada jigjiga waxaan leeyahay dhammaan ummadda islaamka ah meel walbay joogaan kullu caam ummadda islaamka dhammaan waxaan leeyahay meel walbay joogaan kullu caam wa antum bikhayr magacayga waxaa la yidhahdaa shukri aw yuusuf xuseen ciidda maanta ciid aad u fiican weeyaan aad u fiican oo farxad leh oo aad u fiican weeyaan ilaahay ha noo barakeeyo dadka islaamkaana aad baan u salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka horreysa waxaan ka salaamaya dhammaan ummadda islaamka meel kastay joogaan marka labaad waxaan ka salaamayaa eh fursaddan qaaliga maanta aan ka helay waxaa weeyaan ehelkeyga meel kastay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciid wanaagsan sidoo kale dadkii kala soo qaybgalay bulshada maanta salaada ciidda waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo halkaasi kula hadlay bulshada iyadoo uu ugu horreyntii madaxweynuhu hambalyada munaasabadda ciidda u diray bulshada muslimiinta ee caalamka kuwa dalka iyo kuwa deegaanka sidoo kale madaxweyne mustafe ayaa kula dardaarmay bulshada inay sii wadaan taageeradii iyo dhaqankii wanaagsanaa ee loogu naxariisanayey dadka masaakiinta iyo kuwa danyarta ah ee bishii barakaysneed ee rabadaan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a
xeryaha dhadhaabna waxaa laga xusay maalinta ciidal fitriga sida uu kusoo waramayo wariyaha v o a cabdisalaan salas masaajidka musin oo ka mida masaajidda ugu weyn degmada dhadhaab waxaa salaada ku oogay boqolaal dadweynaha oo ka kala yimid xeryaha qaxootiga iyadoo culimmadii halkaasi kelmadaha ka jeediyey ay bulshada ka codsadeen in wax laga qabto isticmaalka maandooriyaha oo ay sheegeen inuu ku soo badanayo gudaha xeryaha dhadhaab dhinaca kale qaar ka mida bulshada ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan farxadda ciidda iyadoo ciiddaani ku soo beegantay xilli robab xooggan ay ka da'ayaan guud ahaan gobolka waqooyi bari maasha allah magacayga waxaa waaye cabdulaahi xuseen xasan oo jooga magaalada dhagaxley kana mid ah ganacsatada meeshaas ku dhaqan alxamdulilah cabdisalaanow maanta waa maalin weyn oo maaragtay khaas noo ah oo farxad iyo weyn ah insha allah maanta aad baan u ciidnay waana maalin weyn oo farxad badan nimcadii ilaahay una siiyey anagoo roobeysanay oo dhulka dhan biyo ay noo fadhiyaan oo xoolihii maaragta caanihii ay soo raqiiseen maasha allah midda kale waxaa jirta cabdisalanow maanta nimcadu ilaahay uu keenay barwaaqada awgeed magacayga waa sacdiyi faarax meel lagu ciidaysto oo beertan joognaa xaggan xag salaamaya hooyadii macaandee qabarsame iyo dhammaan gabdhihii la dhashay samsam sucaado inta ila dhalatay dalii dibad meelay jiraanba ciid mubaarak alxamdulilah maanta xerada ku iday si sharaf badan nabadgelye leh aad u qiimo badan dhallinyaradii ciyaalkii duqaydii dadkii odhan baa isku soo baxay dadkii mataqaanaa aad iyo aad bay u faraxsan yihiin waa la nacaysan yahay magacayga saciid usmaan jibriil baa leeyahay horta awalan allah u mahadnaqaya subxaana wa tacaala si maaragtay ciidan uuna soo gaarsiiyey bishii rabadaan uu noo kaamil yeelay allahna waxaan ka baryaynaa muslimiinta dhammaantood ilaahay inuu ka aqbalo camalkan weyn waxaan kaloo dardaarmi lahaa waxaa jooga masaakiin aad u fara badan roob badan baa dacay laakiin ayagu guryo ma haystaan duurarkay fafadhiyaan cuntola-aan baa haysay baahi baa haysay haddana roobkii baa buushashkii iyo ku dumiyey oo ay maaragtay aad iyo aad in la booqdo oo loo tago meelahay joogaan waayeelka masaakiinta agoonta garoobada meesha ku rafaadsan oo aan guri haysan oo cunto haysan oo cid biilaysaa jirin marka in la booqdaan walaalayaal ka codsanaynaa
cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
dhinaca kalena waxaa maanta si weyn looga ciiday magaalada kismaayo sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a aadan maxamed salaad waddooyinka waaweyn ee magaalada kismaayo ayaa waxaa buux dhaafiyey caruur haween iyo gaadiidka noocyadooda kala duwan kuwaas oo garoommada loogu talagalay in ciidda lagu tukado isugu tegay mas-uuliyiinta maamulka jubbaland heer gobol iyo sidoo kale heer degmo ayaa iyaguna dhankooda bulshada kula ciiday garoon kubadda cagta ee stadium wamo ee magaalada kismaayo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud lugadheere oo dhankiisa fariin u dirayay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo iyo guud ahaan jubbaland ayaa goobta hadalkooban ka soo jeediyey isagoona ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo in ay nabadda ka shaqeeyaan
maanta waxaana haysan wax barwaaqo waay kheyr baan haysanaa inaan kheyrkeenna iimaansanno ilaashanno difaacanno waa lagama maarmaan gacanteenna maanta waxa la cowrinayo oo nala ku cowrinayaa maanta gacanta noogu jira baa gacanta ku haysanaa inaan xafidno oo ilaashanno oo difaacanno baa lagama maarmaan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aan ugu tala gallay munaasabadda ciidal fidriga
isaga ku abaale
haye ibraahinow waa mar kale iyo ciid wanaagsan ayaan dhegeystayaasha leenahay ciid wanaagsan ayaan leenahay dhegeystayaashana dhammaan meel kasta ay joogaan meel kastoo ay joogaan maadaama bishii barakeysaneed ee ramadaan waan gartay ibraahinow aan si wanaagsan u soo gudanay haye hadda waa halkii cuna cuna cunaa caba oo cuna
innaga iminka ciiddii inoo bilaabantay oo salaaddii iyo ciiddii iyo innaga waa inoo magaranaysaa xilli hore xagga afrika iyo iyagu waxooda waa sii dhammaysteen ibraahimo tii xalwo ahayd haye waa gacan gashay bow iyo xambaaburkii iyo ciid wanaagsan ayaan dhegeystayaasha leenahay anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo ibraahim xasan daandure ayaa barnaamijkan gaarka ciidda idinla socodsiinaya qodobo kala duwan oo xiisale ayaad ku maqli doontaan waxaana ka mid ah xanuunba anla igaadho lan xugwaaray sibaani lalan waa sheekadii fanaan ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo soddonkii sano ee ugu dambeeyey ku ciidayey xeryahaasi sidoo kale waxaan idiin haynaa waa mareeg adduunyadu meermeersano isku murugsano lama mari kare codkaas aad maqlayseen hadhow ayaad maqli doontaanoo barnaamijkeenna ayuu ku jiraa salaamihii iyo warbixinno kala duwan oo xiise leh ayaan idinku haynaa barnaamijkeennan gaarka ah oo ka kala imanaya muqdisho hargeysa kismaayo baydhabo beledweyne boosaaso dhadhaab iyo nairobi
ismaaciil waan ku bilownay dhinaca iyo xeryaha dhadhaab iyo sida looga ciiday waa kan wariyaheenna v o a cabdisalaan salas waxaa barnaamijka ciidda dhadhaab marti ku ah cabdirashiid maxamuud cali oo loo yaqaano faro leh oo ah jilaa marna ah heesaa ku nool xeryaha wakhti dheer cabdirashiid ku soo dhawow barnaamijka ciidda v o eda in cabdisalaam walaal waad mahadsantay barnaamijka v o maanta adigu martiqaaday horta anu waxaan ku dhashay waddanka itoobiya gaar ahaan gobolka qorraxyi in waxaan ka soo qaxnay aniga oo yar mataqaanaay ilaa seban sebankii waxaan soo galnay soomaaliya kabacdi soomaaliya haddana dee qax labaad baa ku dhacay waxaan soo galay waddanka kenya waddankii saddexaad weeye oon qaxa ku imaado halkan waxaan qaxootigan aan joogaa dhigaxley soddon sano wakhti badan ayaan halkan ku ciiday oon la qaybsanaya islaamka dunida kale ku nool waayahay cabdirashiidow waxaa tahay jilaa caanka ah xeryaha marna heesaa baa tahay koox fanka oo xeryaha wakhti dheer ka jirta ayaa qayb ka tahay bal xaalkaaga maanta maadaama ciid tahay ninka maraykan jooga iyo ninka dhigaxli jooga annagoo kolley ciidda waanu is- u simannahay un. nin walba intiisuu ku faraxsan yahay nin hudhay qaatee nin originaal qaataba labaduba waa isla faraxsan yihiin sooma garan waa ciidda meel walba farxadda annagu halkan aan mataqaanaa soddon sano ku qaadanay waana ku faraxsannahay laakiin ilaa hadda mataqaanaa fanka annaga maa mataqaanaa waxoogaa taakeer haysaa oo qaxootinimada dib u dhigaysaa mogiye aad baan ugu faraxsannahay waanu mataqaanaa jecelnahay waayahay cabdirashiidow wakhti dheer ay xeryaha ku nooshahay xaalado kala duwana ood ku soo qaadato maadaama ruwaadiina inta badan aad ii sheegtay inay ka turjumayeen nolosha adag iyo dabcan een dowladnimada faa'iidada ay leedahay waxaan kuu soo qabanayaa hees mataqaanaa ka mida mataqaanaa heesihii jacaylka kana hadlaysa wadaninimo in cadraday calooshiyo cimdigaygu dooneen cadna idilka wayo cidishagi tamaanarag cilcilyowga fihidikana allalalan cidan daba marayo dibaddaanu carara cuflow libaxiyo carraashabelkan cawayskii la jooga ciddii aan arkahayana badihii candhabaano canabahan suhaala
heesahaagii jacaylka oo sida gaarka ah dabcan noloshaad u taabanayay bal mida labaad Een, waxaan kuu soo qabanayaa heesahii jacaylka hees ka mid ah xubbigiiyey dhalanlalan kala gacalkiiyey dhalanlalanla xiisaan kuu qabo igu xeel fogaate xidigii dhalan cirjiidhay dhalan xidigii dhalan cirjiidhay dhalan hayadaiyadunbaan ku xasuusanaya xubnaha iyo jihirkiyo xididada dhexdood iyo xaglaad iyo carartee bal dhowr sano kadib xerya ayaad ku cidaysaa fankiina ma lahan bandhig iyo meel lasu yimaado bal maxaa dareentaan maanta oo kale maadaama aan salaaddii soo dukanay dabcan guryihin lagu soo laabtay maasha allah horta taas mataqaanaa qeyri weyn mataqaanaa ay taabanaysaa cabdisalaan culus sababtoo ay tahay mataqaanaay dee nin qaxooti jooga oon waddankiisa haysanin oo mataqaanaa nolosha siduu u baahaya uusan heli karin sababtoo tahay n hadda waxaa wakhtigan oo kale waxaa noo ficlaan lahaa haddii waddanka annagaa joogno bandhig baanu samaysan lahayn ciidan mataqaanaa show baanu samayn lahayn maslax weyn baanu yeelan lahayn een, mataqaanaa dee shacabkaanu si fiican ula farxi lahayn
ibraahim haddaan intaas kaga nimaadno dhinacaas iyo xeryaha dhadhaab haatanna ku soo dhowaada qaar ka mida dadweynaha ku nool magaalada muqdisho oo uu la kulmay wariyaha v o a cabdicasiis barrow farxad iyo kalgacal ayaa la isku gacan qaadayaa saakay magaalada muqdisho ereyada ugu badan oo ay dhagaha ugu maqlayaanna waa ciid wanaagsan waalidiinta ayaa gacmaha ka wada ubadkooda inta badanna waxaa fasax laga yahay shaqooyinka maanta waa maalin ku weyn guud ahaan muslimiinta dunida oo soo gutay rugni ka mida shanta tiir ee islaamka farxadda ciidda darteed waxaa aada mashquul u ah goobaha loo dalxiis tagay ee ku yaalla caasimadda soomaaliya waxaana sidoo kale isbooqanaya ehelka iyo qaraabada oo farxadda maalintan ay leedahay darteed isku xidhiidhinaya kuwa aan fursadda isu saamixinna waxay isku dirayaan salaan iyaga oo kala fog magacaygu waa cabdimaalig cadaan oo ku nool magaalada muqdisho si wanaagsan ayaa loogu ciiday dhammaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaan aada ugu faraxsanahay in maanta maalinta ciidda ay tahay maalin oo aada inoogu weyn maadaama aan soo soomneen bil ramadaan oo soddon maalin ah waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ehelka iyo qaraabada oo ugu horeeyaan hooyaday macan firdowso cali walaalahayga iyo dhammaan saaxiibada aan shaqowadaagka nahnay waxaa idin leeyahay ciid wanaagsan kula caam antum bikheer magacaygu waa maxamed cabdiqaadir kuule ciid wanaagsan halkan ciid wanaagsan aan ka leeyahay asxaabteydii kale ah xasan cabdi cabdiraxmaan maxamuud shariif nuunow masar haybe asad abuukar cali maxamed saciid cabdiraxmaan iyo dhammaan asxaabta aan magacoodan soo koobi karin waxaan leeyahay ciid wanaagsan kula amaantum bikhayr magacayga waa xasan cabdulaahi cabdiraxmaan xasan qaraabo aad baan ugu faraxsanahay maanta oo ay tahay maalinta ciidda ugu horeysay yowmulciidulfitriga taqabal allah mina wa minkum saalix alacmaal waan ku faraxsanahay maanta inaan ku damaashaada ku ciidayo magaalada muqdisho oo aan ku dhashay ku barbaaray ku weynaaday
ciid wanaagsan bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa waxaa la yidhahdaa xuseen cali xasan maanta si wanaagsan aan ugu ciiday magaalada muqdisho weliba waxaan soo maray meelo badan maadaama la soonnaa meheradaha inay furan yihiin weli anoo isleh weli waa la soomaya waxaan halkaan ka salaamaya dhammaan eheladeyda asxaabteyda iyo saaxiibadeeda dhammaan meel walba ay dunida ka joogaan sanadkan waxay muqdisho ku afuurtay kuna ciiday xasilooni siyaasadeed oo way ka duwan tahay sannado tegay oo muran doorasho iyo khilaafaad siyaasadeed ay jireen laakiin waxaa qaali ah maciishadda qoysas badan oo danyar ahna waxay tahli waayeen inay carruurtooda dharka ciidda u iibiyaan haba ugu badnaadaan barakacayaashae cabdilcasiis barrow v o e muqdisho haddaan intaas kaga nimaadno haatanna aan idinku soo dhoweeyo qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada nairobi oo diraya hambalyada ciidda wariyaha v o a intisaar saalax xuseen ayaa inoo haysaa ciid wanaagsan ciid wanaagsan adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan maanta oo ciid ah ay ku siisay idaacadda v o a kuna bilaabaya magacaaga yaad jeclaan lahayd inaad halkan salaan uga dirto waxaan halkan hambaya ciidda uga dirayaa dhammaan shacabka muslimiinta meel walba ee joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr khaas ahaan waxaana ciidda u dirayaa faamiligayga oo igu horreysay hooyadayda qaaliga dahaba shaale ibraahim iyo walaalahayga kale faadma shukri maxamed saar shukri maxamed iyo dhammaan ilmo shukri dhammaan waxaan u dirayaa hambalyada ciidda waxaan si khaas hambalyada ciidda ugu dirayaa xaasigayga qaaliga ah nimca maxamed iyo caruurtayda dhammaanteed waxaa leeyahay kullu caam wa antum bilaa khayr ciid wanaagsan adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan maanta oo ciid ah ay ku siisay idaacadda v o a kuna bilaabaya magacaaga yaad jeclaan lahayd inaad halkan salaan uga dirto bismillahi raxmaan raxiim intisaar waa mahadsan tahay magacaygu waa cabdiweli cabdulaahi maxamed waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr waxaan rabaa fursadda ciiddan uga faa'idayso oo v o a saakana siisay inaan uga faa'idayso waxaan rabaa inaan ciid wanaagsan idhaahdo dhammaan faamiligayga si khaas ah waxaan rabaa ciid wanaagsan inaan u idhaahdo xaaskayga canab saciid cali xirsi iyo hooyaday macaan xalwe cabdulle maxamuud iyo dhammaan faamiliga waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikhayr adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan maanta oo ciid ah ay ku siisay idaacadda v o a kuna bilaabaya magacaaga yaad jeclaan lahayd inaad halkan salaan uga dirto ciid wanaagsan walaal intisaar magacaygu waa nimco tirey ku nool xaafadda isley dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan sanadkan kiisa kale farxad iyo baraari ku ciida insha allah halkan waxaan ka salaamayaa familkeyga reer muuse tarey anaan kala qaaqaaday meel kastoo joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan
ciid wanaagsan
yaanta iyo iida wanaagsan
ismaaciilow haatanna mid ka mid a heesaha ayaan dhegaystayaashana ku nasanaynaa waa heesta ay ku luqayso fanaanadda deeqa bilan
sirta noloshu waa alaab qaybtayo wixiisada rabba laga sugayo ma sureeyo sureeyo aadmigu ma sureeyo aadmigu sirta noloshu waa alaab qaybtayo wixiisada rabba laga sugayo ma sureeyo sureeyo aadmigu ma sureeyo aadmigu sagaal tobno obino soddon tobol anti isefir saddex weeye tiradoye saddex weeye tiraduye dagaalban tobno obino soddon kuba la'aanti isifir saddex weeye tiraduye saddex saddex saddex weeye tiraduye adna hadda sidoo kale ku sibtaane naftaydani adna hadda sidoo kale ku sibtaane naftaydani noloshuba sareediyo sama iima lahaye noloshuba sareediyo sama iima lahaye adna haddaad sidoo kale ku sibtaane naftaydani adna haddaad sidoo kale ku sibtaane naftaydani noloshuba sareediyo sama iima lahaye noloshuba sareediyo sama iima lahaye
heestaas ay ku luuqaynaysay fanaanadda deeqa bilan haddaan intaas kaga nimaadno oo uu muusgeeda tumay cabdiwahaab cantar naaji haddaan intaas kaga nimaadno haatanna dhinacaas iyo magaalada boosaaso ayaan aadaynaa faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan inoo haysa Een, magacaaga meeshaad joogto een, adigoo ka faa'iidaysanaya fursadda ay ku siisay v o a barnaamijka salaamaha iyo ciidda iyo salaamaysa bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xaliima yuusuf axmed joogta magaalada boosaaso anigoo ka faa'iideysanayay fursadan qaaliga ah ay v o a siisay halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ehelkeyga ugu horeeyaan hooyaday iyo aabahay walaalahay asxaabtay faamilkeyga oo dhan iyo dhammaan muslimiinta idil meel kasta ay adduunka kala joogaan waxaa leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr bal ciidan ka waran dareenkaaga ciidan aad baa ugu faraxsanahay sanada kab- kadib waa ciiddii ugu horeysay aan faamilkeyga la qaadanayo anigoo ah aamino mahad ismaaciil cawad waxaa salaamayaa dhammaan faamilkayga dhan aabahii mahad ismaaciil cawad hooyaday deeq maxaa abdikariin iyo eedooyinka dhammaan salaaday ismaaciil xaawo ismaaciil cawad dhammaan iyo dadka kale oo dhan waa salaamayaa faadumo aad baa u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a magacaygu waa najiib doctor faarax eh, xaaji siciid eh, degan dalka mareykanka haddana jooga boosaaso eh, waxaan munaasabadda ciidda uga faa'iideysanayaa v o ada maadaama aan kulannay inaan sal- halkan ka salaamo xaaskayga abshira maxamed samatar eh, caruurtayda eh, samiiro sabriin eh, iyo xamse iyo xaydar dhammaan walaalahay ayaan salaamayaa oo magaaladan boosaaso qaar joogaan walaashay nuuro faarax eh, injineer cabdicasiis faarax eh, cali faarax siido faarax aabahay doctor faarax xaaji siciid iyo hooyaday faadumo dhammaan asxaabtayda abwaan cabdi cali boosaad baan u salaamayaa abwaan sharmaarke saaxiibkay lakimaan abwaan cabdulaahi shube dhammaan asxaabtoo dhan dhammaan waxaan kaloo salaamayaa eh, ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimka meel kastay ku noolyihin waxaan leeyahay kullu caam oo antum bikheer iid wanaagsan iid wanaagsan dhammaan
markii ay dadku codkaaga maqlaan dabcan waxay kaa filayaan eh, wax badan oo ay ka mid tahay heesihii aada caanka ku ahayd marka munaasabadda ciidda maxaa dadka la wadaagaysaa maadaama aad kabankiina gacanta ku hayso waxaan la wadaagayaa hees aan gacanta ku hayo oo walaalnimada ka hadlaysa aniga iyo asxaabta kale ay dhegeysanaysa waxaan nasiib u helay inaan heestaa cusub aad markii ugu horreyso aan maqlo waa mahadsantahay aad iyo aad aad baan idinku hambalyeynaya
waa mareeg adduunyadu mirmirsano isku murugsano lama mari kare waa mareeg adduunyadu mirmirsano isku murugsano lama mari kare maalintii dhibe marka xal murgee aad mudatohe maalintii dhibe marka xal murgee aad mudatohe mudan kula dhashiyo gacantaada midig kama maarantide macaana walaa mudan kula dhashiyo gacantaada midig kama maarantide
haatana ku soo dhowaada dhegaystayaal qaar ka mida dadweynaha ku nool magaalada kismaayo oo diraya hambalyada ciidda waxaa nala kulmay waryaheena v o a aadan maxamed salaad aadan kismaayo
markana waxaan jaleecayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka ahna kusimaha wasiirka wasaaradda wasiir deeqow kusoo dhowow v o a wasiir ciid wanaagsan ciid wanaagsan aadan kismaayo aad baan ku salaamaya adig iyo bahda saxaafadda v o e da idinkaa idinka bilaaba waxaan idin leeyahay horta ciid wanaagsan v o a waxaan ciid mubaarak u dirayaa kulla caam wa antum bikhayr dhammaan soomaalida meel kastoo ay ku nool yihiin dal iyo dibadba khaasatan reer jubbaland waxaan leeyahay ciid mubaarak halkan waxaan ka salaamaya ugu horreyn aadan kismaayo adiga carruurtaydao kale ku kala nool australia iyo nairobi waxaa kaloo salaamaya dhammaan asxaabtayda bahda aan iskula jirno golaha wasiirada xukuumadda xildhibaanada iyo dhammaan inta muslimiin ah ciid mubaarak
waayahay markan waxaan la taagnaa mid ka mid a dhallinyarada magaalada kismaayo walaal soo dhowow magacaaga walaal waan dhabahay magacaygu waa asad asadow haye soo dhowow ciid wanaagsan ciid la mid ah haye maanta ka waran kismaayo see looga ciiday maanta maasha allah niyo waan ciidnay waxaan isugu imaanay dhallinyaradii dadkii dhan waxaan isugu imaanay garoonkii salaada lagu tukanayay salaadii waan tukanay si fiican aan u ciidnay maasha allah halkan waxaa yaad salaamaysaa waxaan salaamayaa halkan hooyaday macaan haboon haboon gedow xuseen haye oo joogta bu'aale yaa kaloo salaamaysaa waxaa kaloon salaamayaa saaxiibkay khaalid aadan cali asagana sidoo kale bu'aale joogo haye wakaa yaa kaloo asxaabtaada ka mid a salaamaysaa walaala ehel kulli walaalahey waxaan kaloon salaamayaa sakriga iimaan maxamed oo ku sugan south africa waxaa kaloon salaamaya walaalkay aadan iimaan maxamed oo jooga asagana kismaayo ila joogo kulli waxaad leedahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan aan leeyahay kulli waa tahay aad baad umahadsan waa tahay dhegaystayaal weli qaybtii ciid wanaagsan ee reer kismaayoodka ayaan ku guda jirnaa markan waxaa la taagan xildhibaan bistolo oo ka mid ahaan jiray mudanayaashii hore ee baarlamaanka jubbaland soo dhowow xildhibaan ciid wanaagsan bismillaahi raxmaan raxiim ciid wanaagsan dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay dunida ka joogaan aad baan u soo dhoweynaynaa ciidan waa ciidda keliya oo muxuu ahaa aad laiskugu raacay hal mar la wada soomay hal mar la wada furay marka insha allah dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer jubbaland ciid wanaagsan ayaan leeyahay soo dhowaada waayahay xildhibaan adoo fursaddan ka faaidaysanaya v o a ee ku siisay yaad salaamaysaa
waxaan salaamayaa dhammaan sidaan hore u sheegay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer jubbaland khaasatan reer xuseen bistoolo qoyskani aan ka soo jeedo ballaaran oo ku kala nool dunida daafaheeda dhammaan waa idin salaamay ugu horeeyo ninka muxuu ah reerka hadda ugu weyn cabdalla xuseen roble oo ku nool gaalkacyo abuukaati xasan qoordheere aamine xuseen rooble abukar xuseen rooble dhammaan iyo qoysas ballaaran oo muxuu ah reer bistool intay dhaleen oo dibadda ku wada nool dhammaan waa idin salaamayaa reer garoose reer muxuu ahaa asad kulli waa idin salaamaya dhammaan xaawo garoose dhammaan muxuu ahaa xildhibaan cabaas cali ibraahim xildhibaanka saaxiibkaiga qaaliga ah ee hadda ku nool hindiya oo caafimaad ahaan u jiro caafimaad tamaa lagu soo siiyo saaxiib ciid wanaagsan wanaagsan oo wacan aad baad xildhibaan umahadsan tahay markan waxaa ila taagan agaasimaha wasaaradda isgaarsiinta iyo boostada ee jubbaland saacid cabdulaahi soo dhowow ku soo dhowow v o a ciid mubaarag waa dhowahay ciid mubaarag ciid mubaarag aadan waa dhowah waayahay adoo fursaddan ka faa'iidaysanaya v o a oo ku siisay yaad salaamaysaa waxaan salaam marka horeeto waxaan rabaa inaan farxadda ciidda la wadaago dhammaan ummadda muslimiinta ah ee islaamka ah ee daafaca caalamka wada nool gaar ahaan ummadda soomaaliyeed haddana ummadda reer jubbaland haddana reer kismaayoon maanta la aan wada ciidaysanayno waxaana kulligeen ilaahay naga qabala acmaashii wanaagsan ee soo samaynay soonkii iyo salaaddii iyo ducooyinkii taqabal allahu minna minkum saalix alacmaal ilaahay soonka soonkiisa nabad allah nagu gaarsiiya caafimaad iyo barwaaqi iyo soomaaliya iyo jubbaland oo sidan kasii qurux badan waxaan salaamayaa haddaan ka faa'iis jaaniskana v o ay siisay aadan aad isiiseen dhammaan walaalahayga soomaaliyeed reer jubbaland reer kismaayo familigayga gaar ahaan walaaladay gabdhihii wiilal aabbahay ayeyday eedooyinkay abtiyaashay asxaabteeda dhammaan waan salaamayaa waxaan leeyahay farxad ku ciida meel kasta dunida ka joogtaan meelo kala duwan bay joogan kismaayo ma joogaan waxaan leeyahay farxad ku ciida ilaahay ciidan ciidda nabad iyo barwaaqa allah nagu gaarsiiyo waan gartay ibraahinow barnaamijkii ciidaynu weli saa u dhex dabaalaneynaa heeso kala duwan iyo jiib iyo jaan iyo dhinacyo kala duwan baynu dhegeystayaasha ugu haynaa iyo dadweynihii oo salaamaha diraya haatana ibraahinow waxaan u kacaynaa dhinacaas iyo baydhabo jannaay iyo wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh magacaygu waa xildhibaan maxamed nuurow oo jooga magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ee koonfur galbeed dhammaan muslimiinta meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan hambaliyo hambaliyo gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan waxaan halkan hambaliyo taanida ugu dirayaa dhammaan familkayga oo ay ugu horeeyaan aabbahay iyo hooyaday iyo dhammaan ciyaalkayga meel kastoo ay joogaan gaar ahaan waxaan si gooni ah ciid wanaagsan aan u leeyahay ciyaalkayga iyo haaskayga oo joogaan caasimada dalka kenya ee nairobi iyo magaalada baydhabo marka waxaan leeyahay dhammaan meel kastoo ay joogaan muslimiinta farxad ku ciida ciid wanaagsan ciid wanaagsan cabdikariin yuusuf al sheegalyere malaagumow mayrooge baydhoyrooga maynta ku salaamay dhammaan muslimiintii saa'imiinta haayan intii bisoomanayti soonka ilaahayna oo aqbala intii hanin do-ayti oo xaramka seetina do-aadiyo ilaahayna aqbala mayse goonahan salaamay deegaanka ana rooga oo koonfur galbeed baydhabo caasimada kumeel gaarka baydhabo dadka ku nool intiibi goroto salaamee anoo emalaagumow marka may goonan salaamay ehelka iyo qaraabada kulli dhammaan asxaabta iyad iidaan salaamay goonahaan maysii salaamay abtagay oo rooga norway iidan maamow shee eedana ee goonan salaame dhammaan ehelkii asxaabtii kulli iidaan salaame asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismilah magaagay may buwaa faarax xuseen xaaji oo longordow abwaan weerow may baana ka sugnaa magaalada baydhabo alxamdulilah may baa faday inaan inta ku salaamo dhammaan shaqaalaha iyo nay mas-uuliyiinta v o a saas haatuu mayba kula faday inaan inta ku salaamo asxaabtay shalduban haana isku shaqada ena iyoona weliba haana isku deegaanka ena haana isku haafada ena dhammaantiyo nooc walba inay iska jaraan oos hormuud in eeyi maxudiin xasan maxamed mukhtaar sheekh aadan dalmar cabdulaahi nuur aadan jaceelow ibraahim macalin ibraahim iyoonay dhallinyaro badan oo saxaafadda ku mid ah walian magaajo ha husi iyoonay walian magaajo han husnayba maybaa intun salaam inku salaam inku diray salaan kale ilaab eh saas haatuu maybaa lahaa ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam wa antum bikheer yanta iyo iidda wanaagsan alla maanta ayaanta iyo waan gartay haddaynu intaas kaga nimaadno mukhtaar maxamed catoosh ibraahim maxaad inoo haysaa waxaan inoo hayaa heestii webi igu bujaaco beeraha waraabsho
geeladweyne iyo beerlula haddaan maqloba allah u naxariistay abwan hadraawi iyo xasan aadan samatar ayaan xasuustaa aad baan u salaamayaa shacabka een, reer beledweynena heestaasina waa hees caana oo inta badan een, maxaa la odhan jiray dadku waxay xasuustaan markay beledweyne xasuustaan iyo suugaantaba heestaasna aad bay u xasuustaan ibraahimo iyo weliba mualifkii sameeyey xadraawi allah u naxariisto ayaan leenahay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqale ayaa isaguna barnaamijkan inooga soo diray magaalada beledweyne
soo boqoraad joogto yadda habla moodo bilicdii haweenkiyo loo dhameeyo
cabdi baadil markaad maqasho heeska beledweyn maxaa kugu soo dhacay waxaa igu soo dhacaayo jacayl aad u fara badan allah u naxariistee boqorkii abweenkii qaaliga hadraawi gabadha ka jecel beledweyne beerlula waxaa igu soo dhacaayo jacayl xasuus leh magaalada beledweyne iyo buundooyinkeeda jacayl xiise leh hadraawi ilaahu naxariisto waa hees qiimihii qaayale u fiican ummadda soomaaliyeed waa hees boqortooyo waa hees gabadhii quruxda badneed soomaaliya quruxda badneed ee i qaaday beerlula loo qaaday beerlula ciid wanaagsan abwaan xasan cismaan warsame xasan shareero ciid wanaagsan magaca shareero xaggee kaaga yimid magaca shareer wuxuu iga yimid markaan ciyaalka ubax gacanka anhaye ayaa micnaha eh, fanaanad cad ayaa halkan lagu soo qoray shareer ah shareero kooxda shanta shareero sidaasay igu dhegtay markaan qaba jira markaa muusig ciyaalka ubaxan muusig utuma jira heesaa utuma jira Eh, maadaama aad ka mid tahay eh, ama aad hormuud u tahay eh, kooxda xidigaha hiiraan En, w- abwaane wax hees ah oo aad u samaysay eh, beledweyn oo ku ammaanaysa ma jiraan aa waa jirtaa way jirtaa aday u jirtaa hal hees baa jiro barbaariyo hargeysa balan layga dhigayo batartii burcad bay bilanay ku nooshahay beeshuna maraacsano soo beeqso beledweyn baqso beledweyn En, ciid wanaagsan cadaawe jimcaale maxamed Aa, ciid wanaagsan xuseen xasan dhaqane waxa weeye maanta de waa maalin ciid waa maalin farxad waxaanu salaamaynaa soomaalida oo dhan meel kastoo ay joogto waxaanu leenahay ciid wanaagsan maantay waxaan kugu darayaa de weligii yaa butaacay waa run meel walba wax u tumayaa baan ku ori biyaha bannaanka yaalaan barwaaqaa dhacday ilaahay baa keenay alxamdulilaah waxa weeye ciid wanaagsan En, abwaan xasan shareer adigaan kugu soo laabanaya En, muddaad joogtay beledweyn oo aad kooxihii ka dhisnaa ka mid ahayd eh, shaqaalo dowladeed aad ka ahayd Eh, marka la gaaro maalmaha ciidaha waxyaabaha dhaqanka iyo hidaha dadka deegaanka ay u leeyihiin maxaa nooga tilmaami kartaa waxaan kaaga tilmaama karaa duala yidhaah cayaaro ilaahaa soo bandhigi jiray bula la yidhaaho walasiqo wajiiray dhaanto waa soo habeenkaas adiga ilaa maalintaas ilaa la- ilaa laba maalmood waa laska samaasaa jiray bannaanka lagu ciyaari jiray Ah, ciyaalka iyo kulli waa la- ah, habeenkaas waa wax hurda kale ma yahay Eh, u- abwaane yaa yaa salaamaysa oo aad jeceshahay eh, munaasabadda ciidda in salaan aad gaarsiiso wallaahi waxaan salaamayaa soomaali oo dhan baan salaamayaa ciid wanaagsan baan leeyahay qaas ahaan eh, fanaaniinta xidigaha hiiraan oo ka dhisan degmada beledweyne fanaaniintoo dhan qaas ahaan adiga qaas ahaan asxaabtayda oo dhan intii maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaan Eh, ciid wanaagsan abwaane kooxda eh, xidigaha hiiraan bal haddii aad munaasabadda ciidda awgeed eh, bal noo sheegto waxyaabaha ay eh, magaalada ka qabato magaalada waxay ka qabataa kooxda xidigaha hiiraan waxay dadkay madadaalisaa eh, hoteelada iyo maarata xafladaha aroosyada ayaa loogu yeertaa loogu qayb gashaa ayay kasoo tumaanba heesaha marka aad u qaadaan dadka aad madadaalinaysaan maxaa ka mid ah heesaha ayagaa dalbare dalabaad ay ku socda heestaas nuuqaad bay leeyihiin siiba heestan ku la yidhaaho heleeloy heleeloy heleeloy hele aa, aa, heleeloy heleeloy heleeloy nindaar ku jira daruuri ma arki ilay xarayro kibaadayi heestaasa ka mid ah En, abwaan xasan shareero waa mahadsan tahay Eh, markan cadaawaan siinaya cadaawe eh, abwaanka eh, wax hees ah oo aad ka dalba lahayd munaasabadda ciidda awgeed ma jiraan waxa weeye de maanta waa maalinta ciiddii waa maalintii de farxadda eh, ummadda muslimiinta gaar ahaan soomaalida marka waxaa loo baahan yahay abwaanku aan ka codsanayna inuu noo qaado heesii eh, waa ma- waa maalin ciido waa maalin ciido muslimiintu leede mudan iyo marwooyinba waa ka halkaas halkaa waxaa kaa noo qaado waa maalin ciido
abwaan xasan shareero maxaa jeclaa lahayd inaan kusoo gabgabeen hees oo noo doori siiba heestaas oo heestii ninka la yidhaha filfil alifay oo laxanka aniga saaray muusigeeda aniga saaray oo lagu sameeyey beledweyne buundiweyn baa lagu sameeyey heestaa riwaayad baa lagu qaaday cabdi cabdibadin actor buu ku ahay waa tuu tartanka heesa hirgela ka qayb galay heestaasaan rabay inaan kusoo gabagabo qadiijo hiiraan baa la qaadaysa haa fanaaniin heer hiiraanay ahaayeen waa waxaan waxaan lagu qaatay raadiyo muqdisho oo qaadatay arrimaha jacaylka ilaahay abuurayey layskuma adkeeyee moogtahay dhandharan ndharan dhandharan ndharan dherin dhedherin dherin uurhooye may gelin ifkana kuma narag ayugu ammaaniyey amrani dhandharan ndharan ndharan ndharan dherin dherin dherin adduuny iyadaa dhammanteed intaad joogtaa addanka arkoodu nafta ku ogolaatay ciid wanaagsan oo wacan
ciid wanaagsan ciid wanaagsan halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan wariyaasha qaaliga eh oo ugu horeeyo waryaha reer hiiraan xuseen dhaqane oo v o a waan salaamay waxaan leey ciid wanaagsan halkan waxaan ka salaamayaa hooyaday macaan iyo walaalahay iyo ilmahayga waxaan leey ciid wanaagsan masar cali jeetaan salaamayaa mudane waa ku salaama cali jeeste guuli gobanimo gaaraan waxaan salaamayaa reer dayniile meel kasta meeshay joogaan ekasta reer dayniile waan salaamayaa salaamullahi caleyk reer dayniile waa idin salaamay ummad soomaaliyed waan salaamay ciid wanaagsan ciiddaa ciiddeeda guuliyo gobanimo soomaaliya oo midowday soomaaliya oo israaxday waa waa mahadsan tahay Eh, ciid wanaagsan cadaawe cadaawo jamaale waxa weeye waxaanu salaamayaa eh, soomaalida oo dhan baanu salaamayaa Eh, waxaan salaamayaa eh, de inta muslim dunida muslimka oo dhan baanu salaamayaa kid eh, intaa kadib caruurtayda baanu salaamayaa oo de meel walba dal iyo dibad kala jira inta maqalkayga iyo muuqayga taalla baanu salaamayaa waxa weeye waa cadaawo jimcaale maxamed oo idin leh ciid wanaagsan ibraahimow gebagabadii ayaan kusii dhownahay haye maxaad inoo haysaa haatan ismaaciilow ciiddii ayaan guda gallay burgaraafaha soo geli haye shiisho mooga keen haye
xalwada ha iloowi
haye waa hal la cuno hal la cuno hal la cuno wey oo farxadha lagu ciido oo farxadda lagu ciido waa tahay ismaaciilow gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarray markana magaalada hargeysa ayaan aadaynaa waxaa noogu marti ah kooxda halkar oo uu la kulmay wariyaha v o a xamse cali jeesto hadda hareerteyda waxaa taagan samatar jaamac maygaag oo ka tirsan ururka hidaha iyo dhaqanka ee halkar samatar ciid mubaarak soo dhowow aad baad mahadsan tahay marka hore waa ku dhownahay barnaamijka ciidda ee v o a ururka halkar academy waxaa la aasaasay waxaa la aasaasay labadii kun iyo saddex iyo tobankii bishii sagaalaad lix iyo labaatankeedii waa urur u taagan soo noolaynta hidaha iyo dhaqankeenii soomaaliyeed ee sii dabargo-ayay halkar cid caawisaa ma jirto iyadaa ismaalgelisa boqol iyo shan qof baa ka tirsan oo xubinimada halkar haysta adiga iyo dhallinyaradaniba waxaad u egtihiin dhallinyaro magaalo ku dhashay een, dhaqankanaad ciyaaraysaana waa dhaqan waayey soo jireen ahaa haddaba sideed ku barateen wallaahi horta wax waliba waa dhaxal anugu kooxdan iminka muddo badan inaan xubn- xubin ahaa iyo inaan maamulka ahaaba waa ku jiray Eh, marxalado kala duwanna waan soo maray macalin baan ahaa Eh, run ahaantii ardaydii aan wax baray anigu markii ugu horreysay waxaan dhaqankay baray niman aan aada u saaxiib ahay labadii kun iyo sagaalkii Eh, ilaa waqtigeena waa ku dhex jiray marka waxa weeyaan aniguna dhalinyaradii baan fursad siiyey kuwii aan wax sii barayna waxbay dadka bareen dhalinyarada unba hal abuurta markaan tuso habka iyo s- eh, sida ay u dhacayso ciyaartu anigu wixii ka dambeeya iyaga halkaasumaan ka fadhiistaa marka waxa weeyaan ciyaarahan dub baa loo soo casriyeeyey oo markii hore waxaa loo ciyaari jiray hey hey yelele wawaalayayay laakiin hadda maadaama adduunkii uu casrigu kusii socdo waxaan ugu talagalnay inaanu hab muusiga ama dadka ku gaarsiino si ay dhaqankooda u bartaan
waxaa hareerteyda weli ku sugan samatar iyo kooxda hidaha iyo dhaqanka halkar ee baraha bulshada waxaa aada u qabsaday heeso adiga oo guddoomiyihii ah iyo hablo ka mida kooxdaada oo si foorjo ah u qaadaya heeso miisig saaran yahay laakiin actin garaynaya wallaahi had iyo jeer waxaanu eeganaa fanaaniinteenu heese ay soo saaraan xamsow Ee, heestii ugu dambeysay ee laygu jafeeyey cawaale aadan baa qaada oo waxay ka hadlaysay markaa qof kastoo i habameeya guushaydana neceb wax saasaba ahayd adugu ma xifdisani hablaha had iyo jeer soo dhiga marka waxa weeyaan dadkii ku howlan dee ninkan tegay ee shanta sane ururka hogaaminayay oo bay baay bay hablow lahaayeen marka arrimahaasaa ka mid ah
aynu kusii soconnay heesaha xamaasadda iyo qaraaxada leh waxaa jirtaa hees kale oo ayaduna ay habluhu qaadaan oo qaabkan eh, miisiga iyo codka la isu dul saaraya bal heestaas laftarkeedu waxaa la yidhaahdaa dhallinyaradu nacab bay buufinayaan marka nin nacabkan inta badan ay soomaalidu ay sheegayaan ururkiinu naxgu kaga jiraa nacabka waxaa jirta eh, had iyo jeer ururka waa la hadalaya Eh, hadalhayntaas ay dadku hadal hayaan ayay habluhu mar walba kaga fal celiyaan hadba heesta yaray u arkaan marka oo waxaa ka mid ah nacabku derbiyada ha jiidho eh, dadkii qarxiyey baanu hayn hayse badan oo markaa rag iyo dumar iyo dame- heestii dameer faras gaari waaye oo kale hees baa iyaduna jirta ay ugbaad aragsan qaado oo sanad guuradii markaa afaraad ee hablaha eh, laga shido heestaas ugbaad maxamed cabdi ugbaad aragsan baa qaada dadkao dhanna way isweydiinayeen habluhu sidaad aragtay wadasad bay xidhayiin
barnaamijkii gaarka ahaa ayaa intaas ku eg ee ku saabsanaa ciidda oo laanta afka soomaaliga ee v o idinku tala gashay idaacadda v o a washington ayaad naga dhegeysaneysaan gabagabada idaacadda ayaan kusii siqaynaaye ra-iisul wasaare ku-xigeenka britain ayaa iska casilay xilkii uu hayay maanta oo jimco ahayd kadib markii lagu sameeyey baadhitaan madax bannaan oo la xidhiidhay dacwad laga gudbiyey in uu cagajugleyn kula kacay qaar ka mid ah dadkii ay wada shaqaynayeen warbixintan waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
iscasilaadda mas-uulkan ayaa noqonaysa fadeexadihii ugu dambeeyey ee ku khasbay mid ka mid a wasiirada ugu sarreeya dowladda ra-iisul wasaare riishi sunak inuu kursiga banneeyo dhinaca kale in wasiirkii saddexaad uu xilka ka dego sababo la xidhiidha habdhaqankooda shakhsi ahaaneed waxay dhaawacaysaa dadaalka ra-iisul wasaare sunak ugu jiray dib u soo noolaynta maamulka xisbiga talada haya waana ceeb sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha britain isaga oo markii uu kursiga ku guulaystay ballan qaaday inuu dhisi doono dowladda cad ah in ay arrimahani yimaadaan ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ayaa iska casilay dowladda waxa aanu u sheegay ra-iisul wasaaraha warqadu u diray ka hor intii aan bulshada loo shaacin qoraalkii natiijadii baaritaanka la sameeyey arrinkan oo yimi wax yar ka hor doorashada deegaanada britain ayaa dib u dhac ku keenaya xisbiga muxaafadka waxaana laga cabsi qabaa in guuldarro weyn ay ku mutaystaan dominic raab ayaa warqaddii uu isku casiray waxyaabaha uu ku sheegay waxaa ka mid ahaa in uu isagu dalbay in baadhitaan la sameeyo go-aanka iscasilaadina uu qaatay haddii lagu helo dembi ah cagajuulayn waxa aan aaminsanahay ayuu yidhi inay muhiim tahay inaan qowlkayga ah, ka rumeeyo suunaak warqaddii jawaabta ahayd ee uu u diray mas-uulkan ayuu ugu sheegay inuu ka aqbalay iscasilaadda isagoo ka murugaysan laakiin ay muhiim tahay wasiirada anshaxooduna heerka ugu sarreeya mar kastaba uu gaadhsiisan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi inooga soo diray london laanta afka soomaaliga ee v o ayaad kala socdeen gebagabadii idaacadda ayaad kusii dhowdihiin ciid wanaagsan ayaan idin ahaantiinba idin leenahay haatanna dhinacii kaalmaha heesaha ayaan jaleeci doonaa
qofku rabay kaajeesiyo mabaakayo ku joogsiye jamashadu badhaadhiyo waxay tahay janno kale qofku jecel adoo jecel aniguna aniguna jaleecada istadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiifkana qofkalan maseexde aniguna aniguna jaleecada gestadiga jirtaabay indhaxaygu jeriya iga dhaari jiifkana qof jelani maseexde ubaxjaadbaajaadan bogga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin ubaxjaadbaajaadan wada kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin wadnaxaa wadnaxaa jalbeebtiyo sasisada codkaago
codkaasina wuxuu gebagaba u yahay idaacaddayadii fiidnimo oo aad la socodsiinayay tan iyo inta aan idaacadda xigta ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh